ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya haddaan markiiba dab soo idhaahda ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow iyo hooyo muxubo xaaji iimaan axmed cabdiraxmaan cabdulaahi iyo xaaskiisa muno cabdiraxmaan cabdulaahi iyo seegeeda cumar cabdiraxmaan cabdulaahi iyo xaaskiisa shukri xaaji iimaan adeer cabdulaahi macalin caasho cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulaahi cali cabdulaahi saacid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaalid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo yaasir cabdiraxmaan cabdulaahi iyo falastiin axmed iimaan dhammaan qoyska reer macalin cabdulaahi iyo reer xaaji iimaan waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan xasan kayd cabdiraxmaan baadiyow iyo ladan abshir aadan oo ku aqalgalay magaalada edmonton ee dalka kanada isku waara oo ubad khayr qaba rabahidin kale si ay leeyihiin wili caani gabri caano lagu duceeyey anigana waxaanu raacinayaa aamiin dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray aabe goosaar bashiir salaad iyo hooyo dhaqan cusmaan iyo aabe cabdi bashiir salaad aabe cali bashiir salaad iyo cabdulaahi goosaar bashiir baarlin goosaar bashiir iyo farxiye cabdi bashiir cabdi cabdulaahi goosaar bashiir zakariya cabdulaahi goosaar bashiir axmed cabdi cilmi salaad iyo xuseen xasan dhaqane waa wariyahana v o a ee beledweyne iyo cusmaan aadan xasan iyo maxamed aadan xasan iyo musamil macalim cadde iyo cabdi macalim cadde iyo hooyo carafow xasan iyo waxa ay yidhaahdeenna nimco cali nuur iyo hooyo xaawo jimcaale salaad iyo anfac cabdi cilmi idil cabdi cilmi iyo farduuso faarax raage dhammaan dadkaasna waxa ay taaniid kale iyo laabo u dirayaan aabe maxamed goosaar bashiir iyo hooyo bosteeyo cilmi cali oo waxa ay yidhaahdeen gabari ugu dhalatay beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataako waxaana gabadhaasi ay leeyihin allah ka dhigo tii dadkeeda iyo waalidkeed iyo dalkeeda anfacda aamin ayaa leenahay aamiin dhambaalkanna ibraahinow inta aadan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijka ayaan raacinayaa dhambaalkan marka hore baa la yidhi waad wada salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha v o eda baa layidhi gaar ahaan caasha caday ibraahim yar oo ataa waad mahadsantihiin marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kala ah habboon aadan cawaale iyo cabaas aadan cawaale waa dhammaan ilmo aadan cawaale sahala ku jira hibaa ku jirta nimco muna iyo asma dhammaantood waa ilmo aadan cawaale iyo sidoo kale cabdulaahi aadan cawaale iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda baa layidhi iskuolka big ben school of english oo kala jooga baa la yidhi jabuuti maraykanka ethoobiya iyo faransiiska waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi mudane axmed yaasiin aadan cawaale iyo marwo kafiya xuseen maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti gaar ahaan xaafad weynta baa la yidhi balbala waxaanu ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaadee kala hela ubad khayr qaba aamiin waa tahay heesta ugu horraysa ee aan dhegaystayaashan u soo qabanaynana waa waa dhaboobay jacaylkaan dheeldheeshanay
haye
wax dhintaad ka sawirtaa rajana waa la dhowraa haye haye maan wadeynahay
aan wada dhegaysano codkii cabdulqaadir buuris
jawala dhowra waxi lumaynaa doondoon ayaad isdiirigelisa waxi lumaynaa doondoon ayaad isdiirigelisa waxdhintaad ka samirtaa raja waa la dhowra waxdhintaad ka samirtaa raja waa la dhowra waxi lumaynaa doondoon ayaad isdiirigelisaa waxi lumaynaa doondoon ayaad isdiirigelisaa dhabban ceel tagaynban geel ku dheel miyahayo cadaalan dhool haraadan dabka dhigaanaya dhaban ceel tagaynban geelku dheel miyahayo cadaalan dhool haraadan dabka dhigaanaya kici weyday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco adhici weyday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco waa dhaboobay jacaylkan dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye waa dhaboobay jacaylkan Dildel
waa hagaag fanaanka buunis iyo codkiisa intaas haddaanu ku dhaafno mar kale haddaan anba qaadno dhambaalada dhegaystayaasha ay noo soo direen dhambaalkan waxaa ugu horeeya aabbo abshir axmed aadan tigey iyo hooyo nimco cusmaan diiriye waxaa kaloo ku jirta sahra abshir aadan caasha abshir aadan iyo luqmaan abshir aadan iyo aamina abshir aadan shukri abshir aadan cusmaan abshir aadan iyo adeer cabdirasaaq axmed aadan iyo xaaskiisa khatro iyo caruurtooda iyo sidoo kale eedda sahra axmed aadan iyo eedda siciide axmed aadan iyo odaygeeda liibaan cusmaan iyo caruurtooda hooda iyo hodan ayay shukri cali mire iyo caruurteeda baydaan faarax iyo caasho faarax iyo sidoo kale ayeeya baa la yidhi waa ayeeyo ruquyo ciise ibcad iyo hooyo shamso cusmaan diiriye hooyo shukri cusmaan diiriye cabdiraxmaan olol diinle iyo dhammaan baa la yidhi ilmo cabdiraxmaan olol diinle hodan cusub olol cusmaan hanad iyo hooyo nimco macalin isaaq iyo caruurteedah maxamed yuusuf iyo cabdi yuusuf iyo sidoo kale ruumi macalin isaaq iyo cabdulaahi faarax xasan iyo sidoo kale cabdirashiid xasan ganey dhambaalkan ibraahimna wuu dheer yahay laakiin qaybta dambe waan usoo noqon doonaa waxaanay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban xasan kayd cabdiraxmaan baadiyow iyo ladan abshir aadan oo ku aqalgalay magaalada edmonton ee dalka kanada isku waar ayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin dhankii heesaha ayaan haddana ku noqonaynaa caashicuud haye waxaan dhegaystayaasha u cayaaraynaa heesta alkudhageedu yahay suldhabaale waa hadal haddana waa si gooniya waxaan sidaa jacayl aan kula sugaaye kugu simaya iga qabo waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdiraxmaan dheere iyo sahra axmed xoolahaaba sumada lagu baadi sooca xoolahaba xoolahaba xoolahaaba sumada lagu baadi sooca dadna weedha sugaaniyo sawraxaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraxaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya rasuul dhabaale waa hadal haddana waa si gooniye rasuul dhabaale waa hadal haddana waa si gooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaayey kugu simaygahu aan kula sugaayey kugu simaygahu
sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya waxaan waxaan sidaa akal gacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidirna aan kula sugaaye naftan ma isku sidirna
turmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba turmaseegto turmaseegto turmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba labadaba ka saahiday adna kaama sugaye sanqaroor gamaaley sabargeeya ugubley waa tahay heestiisu u dhabaalay codadkii cabdiraxmaan dheere iyo saare axmed haddaan taas kaga gudubno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xulbo yuusuf waasuge iyo hooyo xakiimo muuse iyo farxiya faray sabriye iyo waxay yidhaahdeen hooyo sacdiyo daahir xerow hooyo khayrow guure iyo eedo maryan cabdulle siyaad iyo hooyo xaawo cusmaan iyo cadar cabdulle iyo maryan faray iyo waxay yidhahdeen qaali dhegadel iyo madiina maxamuud goocow iyo xaliimo ciise sheekh iyo ha ka tegana bay yidhahdeen xulbo cabdi xuseen iyo eedda xaawo dhaley iyo eeddo xaliimo yuusuf waa suge iyo nabadoon waa suga cumar yuusuf dhammaan waxa ay joogaan muqdishow iyo gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iyo buulo burte waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan shiro faray iyo waxay yidhahdeen canab faarax fidow oo wiil ugu dhashay buulo burte wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed shire waxay leeyihiin ducadu waa xaggeenna maxamed shire soo weynow noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba waxtara anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkii goordhaweyd ibraahim aan kala joojiyee dheeraa qaybtiisii kalaan usoo noqday waxaa ugu horeeya cabdirasaaq cusmaan adiriye iyo cabdiqafaar cusmaan adiriye iyo cabdirashiid cusmaan diriye waa dhammaan ilmo cusmaan diriye xasan cabdiraxmaan diriye faadimo cabdiraxmaan diriye qamar cumar abatiyo baa la yiri iyo sidoo kale axmed dahanad cadaawe iyo sidoo kale sulaymaan caymi iyo faadimo dhaladheere naneesaa lagu soo raaciyey iyo sidoo kale aamino baafe iyo dhammaan reer diiriye gaar ahaan baa la yidhi asxaabta diiriye foundation meel walba oo ay adduunka ka kala joogaan baa layidhi iyo sidoo kale siciido xaashi weyrax iyo xalwo xuseen xirsi bile iyo cabdirasaaq sheekh siraaji iyo cabdiqani baydhabo cabdiqani baydhabo iyo sidoo kale sheegow diiriye iyo deeqo maxamuud diiriye iyo maxamed maxamuud diiriye iyo nuuraddiin aadan diiriye ismaaciil aadan diiriye iyo hilaal aadan diiriye iyo naciimo xirsi cumar xaabsay iyo axmed xirsi cumar xaabsay iyo sidoo kale habaryar sahre yuusuf faarax habaryar xalaawi warsame dhoys iyo sidoo kale baa la yidhi habaryar sahre yuusuf faarax habaryar xaali warsame dhoys iyo shamso weyrax iyo sahre weyrax iyo sacdiye weyrax iyo ugu dambayntii dayax weyrax iyo habaryar luul aadan dabayl baa layidhi caruurta baa layidhi waa iyagan gadaal laga soo raaciyey waa sucdi cismaan adiriye faadimo faarax iyo naciima farxaan iyo cabdiraxmaan farxaan iyo habaryar warda cabdulaahi iyo faadimo maxamuud diriye iyo faadimo maxamuud diriye dhammaan dadkaasaan soo sheega o dhan ibraahim oo iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan xasan kayd cabdiraxmaan baadiyow iyo ladan abshir aadan oo ku aqalgala edmonton dalka kanada isku waarayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbi ha idin kala siiyo aamiin aamiin haggii heesaa ayaan haddana jaleecinaa waxaan idiin soo qabanaynaa codkii axmed zaki iyo heestaan ku dhigeedu yahay tashi
iyo maantaan tashaday diirada toban iyo shan jiray tan iyo maantaan tashaday diirada toban iyo shan jiray jacayligu saamayba tiniyo caynib igu taxnaayo ma tegin tii laygu tol tiniyo caynib igu taxnaayo ma tegin tii laygu tol mature matage mature mature igu turunture mature matage mature mature igu turunture dhigtiyo dubkaan turqiyo tusmiyo reerkaan degaba tashuush buu igu furayo dabdhuu ka dhex tuuraya tashuush buu igu furayo talana kama maarmayo dadweynahow idin toyde jacayl matanaasula jacayl matanaasula iyo maantaan taxle dayaysiga tacbir tegay tan iyo maantaan taxle dayaysiga tacbir tegay kalgacalaan iga tirmay ubaay dul taagano kaluu ii saarayahay ubaay dul taagano kaluu ii saarayahay mature ma tegin mature ah tegintii laygu tolay mature ma tegin mature ma tegintii laygu tolay markaan tabantaabiyo waliba igu sii darmaayo tusaalana kuma qancay wuxuun buu tabanayaa tusaalana kuma qancay wuxuun buu tabanayaa allana kama maarmayo dadweynuhuu idin tuyday jacayl matanaaswa dadoo matanaaswa ahay matanaas waa tahay codkii axmed zaki iyo heestii tasha ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhabbaalada ayaan ku noqonaynaa waxa uu naga soo gaaray dhambaalkan aan hayo cumar cawaale maxamed cawaale saalax cawaale aadan cawaale caasho cawaale iyo sacaada cawaale iyo hooyo faadumo ibraahim waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda mudane baa la yidhi axmed yaasiin aadan cawaale iyo marwo kaafiye xuseen maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada jabuuti gaar ahaan baa la yidhi xaafad weynta balbela waa tahay xaafadan aad bay malaha u weyn tahay ibraahino waxaanu eebe uga baryaynaa bay yidhaahdeen in uu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaade ubad kheyr qabana kale hela anigana waxaanu raacinayaa aamiin aamina dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdi xayi maxamed amiin iyo maxamed jeylaani iyo hooyo xabiibo daahir ibraahim iyo hooyo xaliime cabdi weheliye aabe maxamed muuse yuusuf iyo cabdiqani maxamed muuse iyo najiib maxamed muuse iyo sucaad maxamed muuse iyo fortuun maxamed muuse iyo sundus maxamed muuse iyo faadumo maxamed iyo maryan maxamed iyo jamiilo abuukar iyo nadiifo maxamed sheekh iyo nasteex maxamed sheekh iyo saamiye maxamuud waxaana ay dhammaantood si wada jira ugu hambalyanayaan maxamed maxamed muuse koronto ku magac dheer oo gabar ay ugu dhalatay magaalada cadan ee dalka yemen waxaana gabadhaasi loo bixiyey xabiibo maxamed waxaana ay leeyihiinna xabiiba noqo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo waalidkeed baanfacda aamin ayaa leenahay hambalyo aroos waxaa diraya dadka kale ah cabdiwaxaab dhaqane cabdulaahi mastar dhaqane buu ku magac dheer yahay nimco cabdulaahi axmed farxiyo cawaale cabdiya cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo maxamed aweys maxamed axmed maxamed jimcaale abshir maxamed nuur sakariye cabdulqaadir maxamuud iyo kaltuun cali cabdi iyo cabdiraxmaan cali xaaji iyo maxamed xuseen maxamuud iyo cabdicasiis axmed cali iyo xasan cali cabdi iyo faa'ise xasan wehliye xafsa cali cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdinaasir aadam iyo cismaan isaaq aadam iyo maxamed xasan iidow iyo ayaan xuseen maxamuud iyo ugu dambayntii miski maxamed axmed waxay dhammaantood tahanida aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo geeyada farta iyo faraatiga waa tahay cabdulqaadir muuse xaashi iyo xafso cawil tooxow oo taariikhdu marka ay ahayd saddexdii bishan aanu ku jirnay sideedaad ee agost laba kun sideed iyo toban arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu uu yahay taageero makaahela heestan waxaa hore u qaaday fu'aad ilka case iyo faduun ducaale hase yeeshee waxaa cusboonaysiiyey cawaale aadan iyo aamin afri
jacaylnimuu kugu tolo ku taagsaday baan ahee ku taagsaday baan ahee taageero makaa helaa jacaylnimuu kugu tolo ku taagsaday baan ahee ku taagsaday baan ahee taageero makaa helaa
adooibatooyo wale wadigan isku kaytige adooibatooyo wale wadigan isku kaytige ayaad ayaad ayaad odayitaka ayaad ayaad ayaad odayitakan adooibatooyo wale wadigan isku kaytige adoo ibatooyo wale ayaabotaytakan
tilmaam qurux timo hadhaara tidhiigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaara tidhiigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaara tidhiigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaara tidhiigu egtaan calmaday hablaha tidhcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa
warkaagani dunyada dibaxda magaalayo socdanka mudaye warkaagani dunyada dibaxda magaalayo socdanka mudaye naftayda waxay la daqay balan talo talow la noqodee biliya toddobaadi dhowr naftayda waxay la daqay balan talo talow la noqodee biliya toddobaadi dhowr
siduu tago sarbe baa lagu tusaa weyn siduu tago sarbe baa lagu tusaa hadalka waad igu tidhe hadalka waad igu tidhe tudhaa gacan baad isiin weyn siduu tago sarbe baa lagu tusaa weyn siduu tago sarbe baa lagu tusaa hadalka waad igu tidhe hadalka waad igu tidhe tudhaa gacal baad isiin
taageero makaahela codadkii cawaale aadan iyo aamin africa ayaan taas kaga gudbaynaa dhambaaladii ugu dambeeyey kuwoodii ugu horreeyey haddaan anba qaadno marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashacuud iyo daandure waa tahay innagoo kalaha baa la yidhi guddoonnay waad iga guddoonnay mid la midana hawadaan u maraynayna ibraahimow marka xiga bay idhahdeen annagoo kale ah cabdixayi maxamed amiin iyo maxamed jeylaani hooyo xabiibo daahir ibraahim hooyo xaliimo cabdi wehliye aabe maxamed muuse yuusuf iyo cabdiqani maxamed muuse iyo najiib maxamed muuse sucaad maxamed muuse fartuun maxamed muuse sundus maxamed muuse faadumo maxamed maryan maxamed jamiilo abuukar waa jamiilo abubakar iyo nadiifo maxamed sheekh iyo nasteex maxamed sheekh iyo saamiyo maxamuud dhammaantood waxay hambalyaha u dirayaan maxamed maxamed muuse koronto oo ay gabari ugu dhalatay magaalada cadan ee dalka yemen hooyadii magaceeda waa laga soo booda hase ahaatee wayna dhegeysanaysaa saan qiyaasayo waxaa loo bixiyey baa la yidhi xabiibo maxamed maxamuud bahda barnaamijka wixii ducaa waa xaggeena waa tahay gabadhaasi ku dhalatay cadan dalka yemen waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata ee soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta aamiin waa tahay aabe goosaar bashiir salaad iyo cabdulaahi goosaar bashiir iyo aabe cali bashiir salaad iyo aabe cabdi bashiir salaad iyo hooyo dhaqan cusmaan iyo baarliin goosaar iyo farxiye cabdi bashiir iyo cabdi cabdulaahi goosaar iyo waxay yidhaahdeen axmed cabdi cilmi iyo zakariye cabdulaahi goosaar xuseen xasan dhaqane iyo cusmaan aadan xasan iyo maxamed aadan iyo musamil macalin cadde iyo cabdi macalin cadde iyo hooyo carafow xasan iyo nimco cali nuur hooyo xaawo jimcaale salaad anfac cabdi cilmi iyo idil cabdi cilmi iyo firdowso faarax raage ayaa waxa ay taaniid gaarsiinayaan aabe maxamed goosaar bashiir salaad iyo hooyo busteeye cilmi cali oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada beledweyne gabadhaasili oo ay ugu ducaynayaan inay noqoto tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda annaguna aamin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya barnaamijkana sidaan qiyaasaya soo gunaanada doona waxa uu naga soo gaaray hooyo faadumo xaashi cabdi iyo shariif siciid nuur ugaas yuusuf siciid nuur ugaas cabdinuur siciid nuur ugaas caasho siciid nuur ugaas waa dhammaan ilmo siciid nuur ugaas cabdikariin oo ku jira sahraa ku jirta iyo sidoo kale reer siciid nuur ugaas baa la yidhi dhammaantood meel kastoo joogaan waxay tahaniyad kaliya laaba gaarsiinayaan doctor barre jimcaale xalane iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi idil siciid nuur ugaas baa la yidhi oo xafladda meherkood uu ka dhacay caasimada gobolka galgaduud ee dhuusamareeb waxaan u rajaynaynaa aqalgal loo aayo in ay ku gaaraan ah, meherkaasi dhex maray labadaasi lamaane ubad khayr qabana kale hela wiili caano gabar iyo caano xaggii heesaha caashaaye heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aanu ku soo afjarayno waa heesta mahiigaan jacayl baan dhex muquuraya waa la dhex muquurtay ibraahim waa la dhex qaaday allaayo muraadkayga ii sahal way khatra leedahay muraadkeenu dhan ibraahim mar wallah uun sahal muraadkayga ii yeel annagii dhegaystayaashaba codka macaan khadradda ahirciga ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan caashi cuud iyo ibraahim daandurey ayaa idiin soo jeedinayay intaan mar kale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. shakay umadyahay